munaasabadan yooka qalin jibiyayna dufcaddii saddexaad ee jaamacadda balasma faraxsha magaalada kismaayo aana si oo dhammaysteena kuliido shalgadisan warina munaasabada ku qaybgalaya madaxweyne ku-xigeenka lamaad ee jubbaland wasiiro xildhibaano waalidiin iyo qeybo shalgadisan ee bulshada magaalada ugu horeyntii weliba meelasay ku hadalay maamulaha jaamacadda balasma faraxsha kismaayo maxamed cabdi jaamac iyo sidoo kale axmed jamaal saciid oo isina ku dareeray maamulka jaamacadda balasma ee magaalada muqdisho walina iyo ku hadalina marxaladihii walbarashiyo hamarena ardaydan iyo sida jaamacadda iyo qeyban ku eta horumarinta walbarashada deegaanka
maanta waxaan u joognaa xafladda ardayda dufcadii saddexaad ee jaamacadda ay ka qalin jabinayso waxaan aaminsannahay jaamaca balasma markii halkan imaatay magaalada kismaayo muddada ka shaqaynaysay waxay soo saartay arday kala duwan arday kala duwana dufcooyin kala duwan waa dufcadii saddexaad ee jaamacadda maanta halkaan u joogno jaamacadduna wixii xoog iyo dadaal iyo jusi badan isku gelisay inay soo saarto magaaladana ay hesho dad waxtar leh wax soo bartay ay ka muuqato bilicda magaalada iyo mataqaana waxtarka magaalada iyo shaqooyinka magaalada inay qayb yihiina jaamacadduna ay door muhiina ka qaadato jaamacadda balaasma qaybteeda jubbaland ama webi jubba ardayda ka qalin jibinaysa sanadka kan tiradooda guud waa siddeetan iyo lix arday waaye waxaa gabdho ka ah labaatan gabdhood wiilalna waxaa ka ah lixdan iyo lix gabdhood lixdan iyo lix wiil cafan waxayna isugu jiraan ilaa iyo kulyado dhowr ah muxidiin mahad oo ku mid ah waalidiinta ku qaybgelay munaasabadda iyo naciimo maxamed cabdi oo iyana ku mid ahayti ardaydii dhammaystay jaamacadda balasma iyo dareenshow meelasay kugu hadaleena waxaan intaa ka rahayn haddaan fursad yeelo waalidiinta oo aan u mahad celinayo dhibaatadii iyo adaygii iyo shiddadii ay ilmaha ku soo bareen qofku mahma uu weynyahay markuu arday yahay wuxuu matalaa ilmo sababtaa qofku markuu waxyar yahay baa wax la baraa waxaa wax loo bartaa kow inaad adigu ku intifaacdo laba aad dadka u gudbiso markaa waxbarasho aad baratay oonan adigu ku intifaacinin macno malaha dhammaan waxaan u hambaliyeynayaa ardayda aan isla qalinjibinayno wiilal iyo gabdhabo sidoo kale waxaan u mahad celinayaa macallimiintayda jaamacadda iyo macallimiinta dhammaan ka soo qayb gashay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa waalidiintayda waana mahadsantiin waxaa idinku salaamaya salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacala wabarakaatu wasiirka wasaaradda walbarashada jubbaland cabdinaasir seraar maax iyo hambalyo andari ardayda sidoo kalena weliba uu soo bogaadiyey maamulka jaamacadda balaasma oo ku qeyb qaadahaya horumarinta walbarashada dalka waxaan ku faraxsannahay oon bogaadinaynaa maamulka iyo waxbarashada ee jaamacadda balaasma iyo ardada ardada waxaan leeyahay guulaysta waxaan leeyahay hambalyo dhalinyarada faraha badan ee reer jubbaland ee halka ka qalin jabisay runtii waxaan rajaynaynaa inaad wax kusoo kordhin doontaan guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ee reer jubbaland aad iyo aad baad u mahadsan tihiin ugu dambeyntii cabdiqaadir xaaji maxamuud logo dheere madaxweyne ku-xigeenka lamaad ee jubbaland iyo weliba uso dhammaan ardayda ka hambaliyey heerka walbarashiyo dhammaysan sidoo kalena weliba uu soo bogaaday waalidkii dadaalka badan hageliye waxaan u hambaliyeynayaa marka hore waalidiintiisa wax baray oo ku soo diirata caddeelay ardaday maanta kala jibinaysa waxaan leeyahay mahadhajankaas kale baa mahad leh waana idin hambalyaynayaa hambalyada labaad macallimiintii wax soo bartay ee ayanan ku soo rafaatay inay qalin jibiyaan waan u hambalyaynayaa ardayda u dhabar adeegtay oo duruufaha badan ugu dul qaadatay ayagoo u hambalyaynayaa